kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka cawayska washington caawana waxaan idinku hayaa waraysi dheer oo aan la yeeshay cabdirashiid muxyidiin maxamed kaalmooy oo ah fannaan amaba munshid inta badan ku luuqeeya heesaha carabiga cabdirashiid isagoo ku sugan magaalada sanca ee xarunta dalka yeman ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay cabdirashiid ku soo dhowow idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka cawayska washington waxaan jeclahay marka hore inaan ku bilowno waraysiga xillimuu ahaa wakhtigii ugu horreeyey ee aad dareentay in aad heesi karto amaba aad nashiid qaadi karto asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dhammaan dhegeystayaasha v o a waadin salaamay ku salaamay saaxiibkayga jacfar kubkaay mid hore maxaa lahaa marka igu horeysa aan nashiido qaado waxay ahayd labada kun iyo afartii iyo saddexdii anigoo iskolliganaayo marka dugsiga qur-aanka aan ku bilaabay inaan nashiidooyin qaado nashiidkii ugu horreeyey ama heestii ugu horreysay ee hirgasha ee adigu aad qaaddo ma xasuusan kartaa ha nashiidkii igu horreeyey waxuu ahay nashiido maxaa lahaa odad iga soo dalbadeen oo maxaa lahaa ereyada eegi soo direen waa nashiido oo hooyada ka hadlaayo yaa damacatan fiicayni umiya shirkad waxaa iga soo dalbadan yani shirkad intaaj ama shirkad oo samaysa nashiidooyinka oo maxaa lahaa oo urdun wax ku leh yani saldhig ayagaa iga soo dalbaday ee nashiido u sameeya nashiidas aniga ma lahayn laakiin codkaygu ahaa ha ereyada ayagaa kuu soo diray adiga waa ku luuqaysay ha wax wax wax walba ayagaa soo sameyn soo saarada ayagaa lahaayeen marka laakiin aniga codkayga keliyo ahay marka aada iyo aad cabdirashiid inta ku taqaana ama anaashiidaada aadka u dhegaysata waxay mar walba oo ay magacaada maqlaan soo xusuustaan nashiidka la yidhaahdo soomaali waa aftakhir oo micnihiisu uu noqonayo soomaali baan ahay waanan ku faanaa soomaalinimada nashiidkaas muxuu ku yimid ereyadase yaa sameeyey nashiidkaas waa nashiidka keliya ama heestaas aan dhihi karaa dabcan yani dadka qaarkood waxay yaqaaniin munshid dadna qaarkood heese maxaa lahaa heesaa ama maxaa lahaa fanaan igu yaqaaniin marka aniga waxaan iska dhihi karaa yani midab hees wadani soomaali waa aftakhir maxaa lahaa eryada waa anigaa sameeyey iyo laxanka iyo codkaba waa heestii keliya aan aniga aan aan eryada eryada sameeyey marka sababta ay heestaas ku imaadina waa maxaa lahaa wiil oo soomaali ah aan aan ogahay inuu soomaali yahay oona aan aqaano inuu soomaali yahay aan aan la kulmi asigoo dhahaa yani soomaali ih waa yemini ahay marka taasaa taasaa iga keentay inaa aniga aan qoro soomaali waa aftakheer waxanini sayastamir oo bilaadii fatazahir soomaali aftakheer yani taasaa igu dhalisay inaan heestaan soo sameyn aada iyo aad ereyada marka waxaa ka mid a soomaali baan ahay waanan ku faanaa waanan jeclahay waddankayga wuuna horu mari doonaa oo wuxuu gaari doonaa xilli lagu faano sifiican sifiican waa aad iyo aad bal dhegaystayaasha aan nashiidkaas ama heestaas waddaniga ah sidaad adiguba ugu yeertay aan maqashiinno
أفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر صومالي صومالي صومالي صومالي وافتخر انا انا انا انا انا انا انا انا لما انحني نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا لن ننحني رغم الأسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا صومالي وأفتخر لن ننحني رغم الأسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا صومالي
cabdirashiid dabcan heesaha ama anaashiidda soomaaliga ah ee aad qaaddo waa ay yar yihiin marka la barbar dhigo kuwa carabiga ah ee aad ku luuqayso waan u iman doonnaa kuwo fara badan oo soomaali ah oo aad ku luuqayso laakiin waxaa jirta hees kale oo aad u qaadday yeman ama nashiid kale oo aad yeman u qaadday dabcan adigoo yar baad yeman timid oo aad u da'yar waad ku barbaartay yeman halka aad fanka kaga biirtayna waa yeman marka intaanan nashiidkaas u gelin bal waxaad warbixin iga siisaa wakhtigii aad yeman tagtay iyo wakhtigii aad ku qaadatay yeman nooca uu ahaa
yeman waxaan imid aniga iyo ehelka kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii dhammaadkeeda xaggan wax kusoo bartay xaggan kusoo baarbaaray xaggan hadda qoysku leeyahay hadda xaggan ka shaqeeya marka yemeniyiinta iyo soomaalida badanaa waxaan dhahaa yani waa waa isku dhaqan yani waa yani soomaali badan yeman jooga marka aniga soomaalidaasaan kamid tahay oo yeman yeman jooga waa gartay marka sideed u aragtay muddadaas adoo waddankaaga ka soo maqan waddankaagii uu burbursan yahay waddan aan dalkaagii ahayna jooga sidee yemeniyiinta kuu qaabileen adiga iyo soomaalidii kale ee waddankaas ee yeman u qaxayba ma dareemin inaa inaa qurba joogo inaa qurba jooga yani yemen waa dalkaygoo kale yemeniyiinta waa dad muslimiin ah waa dad waa dhaqanka soomaalida oo yaqaaniin soomaalidana si fiican ada la dhaqmaa yemen gudaheeda inkastoo yemen ay tahay meel meel dagaalo badan meel oo maxaa dhahaa dhaqaalahooda fiicnayn laakiin waxbarasho waa ka helni nolol fiican waa ka helni yemeniyiinta iyo soomaalidana waa isdhexgalaan
heestan marka aad u samaysay yeman ee la yidhaahdo beled alkaraama maxay ka hadlaysaa maxayse ku saabsan tahay nashiidad beled alkaraama waxay ku saabsan tahay dhaqanka wanaagsan ay leeyihiin yemeniyiinta karamka ay leeyihiin karamna af soomaali
maxaluuwaa deeqsinimada deeqsinimada deeqsinimada ha bisbabt maxaa dhahaa iyo maxaa dhahaa waxaan kusoo waxaan kusoo dhameeyey shidada duca aan u duceyna yemen aan leeyahay yani ilaahow dhibaatada yemen qabsatay naga istaaji camal ha ka dulqaad heestaas heestaas yaa yaa yaa miraha iyo laxanka u sameeyey heestaas mirihii waxaa samaysa maxaa dhahaa abwaan yemeni ah laxanka badanaa anigaa samaysto heesaha carabiga laxanka anaa u samaysto marka sidaasaan kusoo sameeyey marka heestana waa video clip youtube waa ku jirtaa
markii iukaa dambaysay laftirkaaga muusiga mararka qaar baad garaacan jirtay oo aad ku darsan jirtay waxaad ii sheegtay in mararka qaar ereyada aad samayso laxankana heesaha carabiga aad adigaba u samaysato muusigana ma sidii baad ugu darsataa mise mararka qaarkood rag kale baad la raadsataa maya hadda beryahan ugu dambeeyey maxaandahaa labadaa sana ugu dambeysay xooga waxaan saaray dhanka codka iyo maxaan dhahaa farsamaha codka hadda aniga waxaan leeyahay studio waxaana maxaa lahaa aan bartay cododka silsida loo farsameeyo marka usuleen ka shaqeeya taasaa shaqadayda ah marka heesahayga laxanka anigaa samaysto farsamaha codkana anigaa iska hagaajiyo laakiin musicadan u dhiibaa eryadan gudan u dhiibaa bal aan dhegaysanno aniga iyo dhegaystayaashaba heestaasi ama nashiidkaasi la yidhaahdo yeman beled alkaraama ee uu ku luuqaynayo fanaanka ama munshidka cabdirashiid muxyidiin kaalmooy
الحب حبك يا يمن يا أرضي يا أغلى وطن ستظل عشقي دائما لا لن يغيرك الزمان والهوى ذرات رملك والنوى وحديث أهلك دائما في القلب ألبسني الجواب الطيبة طيبة أهلها والمجد عنوان لها الطيبة طيبة أهلها والمجد عنوان لها بلد الكرامة والكرام ما في البسيطة مثلها بلد الكرامة والكرام ما في البسيطة مثلها ما في البسيطة مثلها لا وطن دائما
Ee, waayahay Ca- cabdirashiid ee, waxaa lagu jiraa ee, bishii barakaysnayd ee ramadaan ee, inta badanna ee, warbaahintu ee, xiliyadanoo kale waxay isticmaashaa amaba ay baahisaa heeso adiga ama anaashiid aad ku luuqaynayso oo bisha ramadaan aad uga hadlayso oo carabi iyo soomaaliba leh Ee, waxaan jeclahay marka hore ee, in aan ee, ku bilowno ee, midda carabiga ah oo la yidhaahdo ee, ee, rawd alquluub oo ramadaanka aad ugu tala gashay si fiican Ee, muxuu yahay ee, nashiidkaasi ee, ee, waxsema naga maqashiin kartaa ereyadiisa آه، روض القلوب آه، نشيدة سو نشيدة عربي كامل آه، أنا قل- رمضان كروحنا أسمي لما نشيدة نشيدة ومحلها مقعيني وصومة صومة آه، ونشيدة سو صومالي عربي في نشيدة أو آه، أن نشيدة هذا عصب أن سنة كهراء أنسميه وروض القلوب روض القلوب آه، وحي كهي- كهت لي ذا يعني أن آه، هناك وقف كهت كهلايو آه، بش رمضان كه مركا أنا أفعل بينكم وأقنها Mhm.
أن آه، الروح تبحث في الزمان عن نفحة تحوي الأمان ظلت تفتش في الشهور حتى أتاها رمضان
الروح تبحث في الزمان عن نفحة تحوي الأمان ظلت تفتش في الشهور حتى أتاها رمضان رمضان يا روض القلوب ونسمة تضفي الحنان رضوان رحمن السماء وبابه نحو الجنان Ee, waa nashiid aad u macaan ee, dabcan ka hadlaya ee, ee, wanaagga ay leedahay bisha barakaysan ee ramadaan Ee, waxaa jira mid soomaali ah oo haddaba aad soo hadal qaaday oo la yidhaahdo sooma sooma intaanan sooma sooma u gudagelin adiga goormaad bilowday in aad af soomaalina ku heesto amaba aad anaashiidda ku qaado والله أن أفق الصومالي وكو عصبهي أفر سنة كهر عمل بلابة إنا نشيدوين الصومالي إنا إنا- إنا إنا قادة يعني waay marka nashiidka kugu horreeyo af soomaali ah oo aad qaaddo ee, ee, ee, ma xasuusan kartaa نشيد نشيد كأنا أنا قلت لها أو أفصوما أفق الصومالي قهوة مدن وصومة صومة أنا يهوري أنا أنصمي الصومالي Ee, أنا dabcan قلت لها لكن aadi waxaa ka horeeyey nashidooyinka heesaha wadaniga aan jeclay inaa inaa qaado soomaaliya soo soo kale soo iyo maxmed iyo
qolobaa calankeedii calankeedu waa cayn aad iyo aad ha laakiin waa iska jeclay inaa inaa xafladaha aan ka qaado laakiin nashidada aan aniga leeyahay waa sooma sooma taasa igu horeysay nashido aan qaado waaya marka ee, maadaama laxanka carabiga aad adigu samayso soomaaligana ma isku daydaa oo ma adigaa sameeyey laxankan mise ee, ee, qof kalebaa kuu sameeyey maya nashidooyinka ama heesaha soomaaliga waa li sameeya laxanka iyo ereydaba leano laxanka soomaaliga wuxuu leeyahay yani laxanka laxanka carabiga waa- waa u bartay yani waa kusoo barbaaray lakin laxanka soomaaliga weli yani qof cusub aan nahay oo ha- hadda hadda- hadda laxanka soomaaliga waana waana Badanaa.
waana waana kala duwan yihiin dabcan ee, xarkaha ee, soomaaliga looga heeso iyo kuwa carabiga ha بالضبط ha Ee, heestan sooma sooma yaa kuu sameeyey ereyada iyo laxankaba waxaa leh een, eh, abwaan zaki olol oo wa- wax ku nool een, eh, swedenka bal heestii ee, sooma sooma ama nashiidkii sooma sooma aanu ku wada dhegaysanno codkii ee, munshidka cabdirashiid muxyidiin kaalmooy
صوم صوم صوم بشهر رمضان صوم صوم صوم صوم صوم صوم بشهر رمضان صوم sunnadiyo faradka ooga fuqarada sakada siiya sunnadiyo faradka ooga fuqarada sakada siiya saqda dhexlelkii toosa rabbi u sajuudo barya rabbi u sajuudo u rakuuca ربي أسجود بريا ربي أركوع سجودا رمضان رمضان رمضان كريم رمضان رمضان رمضان كريم لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان
waayahay cabdirashiid haddaan intaa eh, kaga nimaadno eh, heestaasi waxaa kaloo jira heese kaloo soomaali ah oo aad adigu eh, ku luuqayso Eh, waxaa ka mida eh, hees aad u samaysay eh, qoyska iyo reerka inuu dhisnaado oo la yidhaahdo eh, ifkaa qoys lagu dhisaa maxay ku timid heestaasi eh, maxayse eh, micnooho ay xambaarsan tahay والله من شدة صحيح هاد ليس يعني إن إنه إنه كفوا البقى محلها إن حديث كنبي أو محلها إن من استطاع منكم الباءة فليتزوج يعني كفوا البقى قدرتكم إنه قفكم كل كانجر قدرتكم إنه إنه إنه قوس بالصف inuu guursado ولا في عنها ولا في عنها إن قفوا قفك إنه محلها إن inoo or ordo yani marka nashidadan fikradeeda waxaa lahay abwaanka iyo abwaanka eryada soo sameeyey laxanka hilmisan ifka waa laxankeeda anigaa sameeyey af soomaali waay laakiin waxaa isku dayay inaa laxan aan sameeyo laxankeeda xitaa waxaa waxaa moodaa inuu yahay laxan laxan carbeed ha eh, ereyadii waa soomaali laakiin laxankii wuxuu u egyahay laxan carbeed ha marka laxankeeda anigaa sameeyey fikradana waxaa lahay abwaanka oo maxaa lahaa eryada ii qoray asigaa fikradka keenay waxaa igu dhahay cabdirashiid isku day inaa inaa samaysid nashiido ama heeso oo ka hadlayso qoyska wanaagsan waa gartay waa gartay marka adiga sideed u aragtay nashiidkaas Eh, dabcan waan ogahay af soomaaliga aada iskuguma sii wanaagsanideen markaad eh, eh, eh, nashiidkaas aragtay amaba aad ku luuqaysay maxaa kaaga baxay adiga laf ahaantaada maxaad dareentay Een, eh, wallahi nashiidkaas wuxuu kamid yahay nashiidka aan eh, yani nashiidooyinka aan aad nashiidooyinkayga ku- yani kuwa aan aad udheg- udheg- udhegeysto yani eryadeeda iyo laxankeedabu maxaa lahaa eh, ma filaynin inay inay noqonayaan mid yani oo maxaa lahaa dadka xitaa eh, soo jiidasho soo- soo- soo jiidasho badan leh yani ifka qoys lagu dhistaa nolol lagu qaybsadaa nafta ruuxii u qalmaa qalbiga lagu dhigaa wixii rabbi kuu qorayne qofna kaama celiso wixii rabbi kuu qorayne qofna kaama celiso haadku kaama qaatee mar un baad u quudataa haadku kaama qaatee mar un baad u quudataa
soonkii baan ka soo hadalnay oo sooma sooma eh, waxaad u samaysay hees ama nashiid eh, hadba eh, midkaan ugu yeerno haddana waxaa jira eh, nashiid kale oo isna eh, salaada ka hadlaya Eh, maxaa la yidhaahdaa nashiidkaas nashiidkaas waa sal- salaadu waa nuur marka nashiidkaas waa af soomaali een, eryadan waxaa ii sameeyey abwaan beki olol een, eh, laxankan anigaa leh iyo asigaba wuxuu igu saaciday laxanka aniga iyo asiga baa isku dayana inaan axankii isla samayno yani aniga dhinaca ka saxaasig inaan dhinaca kaloo ka saaxib wagaga
marka sidaasaan ku sameynay shiidkaas oo aan salaada waa nuur waaya go- goormaad samaysay salaada waa nuur nashiidkaas waxaan sameeyey labada kun iyo afar iyo tobanka laakiin eh, sanadkaana soo saaray dabcan nashiidkaas waan u ciyaari doonaa oo dhegaystayaasha eh, waynala dhegaysan doonaan adigoo oo codkaaga ku qaadaya Eh, dadku waxay isweydiinayaan eh, inta badan waxaad ka hadashaa soonka iyo salaada iyo eh, wanaagga iyo dhanka diinta uun eh, eh, heeso ama anaashiid u janjeera dabcan fanaaniinta soomaalidana waxaa lagu yaqaanaa in marka horeba jacayl iyo ay ka bilaabaan adigu sideed u aragtaa dhinacaas inaad u badato wallahi dhanka jacaylka fanaaniinta kale aan u dhaafay uma malaynayo inaa inaa dhanka jacayl inaa inaa heese u sameynayo yani dhawaan yani aniga makasoo horjeedi qofka inuu maxaa lahaa inuu jacaylka makasoo horjeedi mana kasoo horjeedi in in jacaylka wax loo sameeyo en, eh, heeso ama nashiidooyin laakiin en, jacaylka waxaa jiro mid wanaagsan iyo mid qaab daran Eh, mid oo wadada bax soo maraayo iyo mid oo wado oo luuqluuq soo maraayo marka aniga hadaa haddaan samaynayo shiido ama hees oo jacaylka ka hadlayso marka waxaan eh, waxaan aaminsanahay inaan sameeyo mid jacaylkii wanaagsanaa in lo- in- in loo sameeyo hees waa waa u imaan doonaa eh, sheekadan eh, eh, aad baan usii eh, eh, eh, faahfaahin doonaa laakiin marka hore aan dhegaysanno eh, eh, salaada waa nuur ninkii wakhtigeeda ooga ninkii guta waajibkeeda ninkii weynahaa xasuusta wanag baa uu sugnaade salaadu waa cibaadada ugu weyn alle agtiise salaadu waa cibaadada ugu weyn alle agtiise sidii waxyigiiyo qur'aanka laga waariyey nebige sidii waxyigiiyo qur'aanka laga waariyey nebige adduunyadu waa ayaame miyad weligaa kuwaare adduunyadu waa ayaame miyad weligaa Eh, cabdirashiid eh, mar dhow adigoo sida aad ii sheegtayba aad u da'yar eh, sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii ayaa soomaaliya kugu dambaysay Eh, mar dhowaad eh, booqatay magaalada muqdisho oo aad tagtay Eh, sideed u aragtay sawirkii aad ka haysatay eh, magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya iyo midkii aad ku soo aragtay maxaa farqi ahoo u dhexeeya farqi aad u weyn baa udhexeeya En, eh, aniga waxaan eh, waxaan umalaynayay inaa haddaan muqdisho ha- haddaan aado inaa in- inaan hotel kasoo baxaynin waa gartay inaan ka dheeraanayn umalaynayo laakiin- laakiin markaan muqdisho aan aaday maalinta koowaadba hotelkaan aaday kadibna xeebta liidan aaday wa- waa lugayni baabuur iyo wax ma qaadanin yani ammaanka muqdisho ka jiro yani en, alxamdulilah yani en, eh, aad baa u sareeya marka en, eh, farqi oo aad weyn aan aan- aan aan indhahayga kusoo arkay ma laga yaabaa inaad ku laabato dhowaan ha dhawaan insha allah waa laaban doonaa kowda luulyo waxaa laga yaabaa inaa inaa muqdisho u laabto xafladaha meesha laga dhigaayo inaa inaa ka qayb galaan jecelaha insha allah dhinaca wadanigana waad u heystaa cabdirashiid oo badanaa kuma ekid eh, dhinaca eh, eh, diinta ama eh, waxyaabaha khayrka ah sida salaada iyo soonka iyo zakada iyo in qoys la dhiso iyo waxyaabahaasoo kale Eh, wadanigana af soomaali asagoo ah weliba waad ku heystaa Eh, waxaa jirta hees la yidhaahdo eh, soomaalay qarannimo oo ka hadlaysa eh, wadaniyadda iyo dowladnimada iyo wanaagga ay leedahay Eh, heestaasi bal wax nooga taaba marka hore En, ereyada maxaa la dhahaa waa waa su-aalo Mhm.
en, eh, dadka weydii eh, maxaa la dhahaa en, eh, dadka weydiinayo.
weydiinayo Aha.
en, eh, som- eh, qarannimada maa wanaagsan mise qabiil Eh, waaya bal heestaas aan wada dhegaysanno Soomaalida somalay qarannimo maqabilba qarniya bar odha iska jara maquruxba somalay qarannimo maqabilba qarniya bar odha iska jara maquruxba qola qola udirirki qarba qurbaha degayo qaramada midooway ood warsado qaxooti noqday
intaana waxaa ku eg barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan barnaamijka waxaa igu marti ahaa cabdirashiid muxyidiin kaalmooy oo ah munshid amaba fannaan soomaaliyeed oo isagoo ku sugan magaalada sanca ee dalka yeman khadka telefoonka iigu warameeyey tan iyo kulanti dambe nabadgeli
dadkeenii kala qubay alloo naga qabo adaaqa dire alloo naga qabo adaaqa dire soomalay qarannimo ma kharashba qori iska dhiga nabad qaata ma qaladba soomalay qarannimo ma kharashba qori iska dhiga nabad qaata ma qaladba qola qola udirirki qaar baa qurbaha degayo qaramada midoway قود وارتضى قحوت نقضي خلقنا وديركي قربة قربة دقيو قرم ذا مدوي قود وارتضى قحوت نقضي وحي قحريو دباتو تكيني قربي تكيني كلا قبي alloo naga qabo adaa qadire alloo naga qabo adaa qadire Alloo naga qabo adaa qadire. قدري